kumanaan kun oo dad ah ayaa ku go'doonsan waddooyinka magaalada kasaala ee bariga dalka suudaan iyadoo daadad iyo roobab xoog leh oo ka jira halkaasi ay uga sii dareen xaaladda dhibaato ee haysata dad ka badan hal milyan oo qof kuwaasoo markii horeetaba u cararay gobolkaasi si ay uga baxsadaan colaadda shan iyo toban bilood jirsatay ee suudaan ka socota xilli roobabka bilow ay yihiin bishan ayaa waxaa durbaba laga dareemayaa waxyeelada uu u geysanayo guryaha iyo waddooyinka roobabka iyo daadadka xooggan ayadoo gaadiidkuna aysan mari karin waxaa malaayiinka qof ee halkaasi ku dhaqan ay qarka u saaran yihiin halista cudurro ka dilaaci kara daadadka roobabkaasi arrinkaasi ayaa waxa uu kusoo beegmaya ayaa la yidhi ayada oo tirada dadka barakacay ee gudaha suudaan ay kor u dhaaftay haatan toban milyan oo qof ayna sii kordhaysa dhibaatada haysata waxaa jirta in ciidamada gurmadka deg deg ee r s f ta ay isi sii ballaarinayaan dhul horlena ay la wareegeen iyadoo ay la dagaalamayaan ciidamada qaran ee dalkaasi dagaalka ayaa waxa uu qarxay bishii abriil sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxa uuna dhaliyey walaaca laga qabo in macaluul ay ku habsan karto dadka halkaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhibaatada ugu badan ee bini'aadanimo ee qabsatay dadka deegaanka ee halkaasi ay tahay in kumanaan dad ah ay guryahooda ka barakacayaan weli ilaa iyo toddoba boqol lixdan iyo shan kun oo qof ayaa gabaad u doontay gobolka la yidhaahdo gadaraf in ka badan laba boqol konton iyo shan kun oo qof oo kaleetana waxay ku sugan yihiin gobolka kasaala oo ay ka dhaceen wakhtigan roobabka daadadka xooggan ah oo isbuucyada qaata kuwaasoo qaramada midoobay ay ka digayso mawjadihii ugu dambeeyey ee barakaca ayaa la sheegay inay gaarayaan boqol lixdan iyo shan kun oo qof kuwaasoo ka yimid gobolka sener waxaana jirta in in badan oo ka mid a roobabkaasi toddobaadyadii la soo dhaafay da-ayay ay qayb ka yihiin barakaca dadkaasi in ka badan toban kun oo qof ayaa soo gaaray magaalada kasaala iyadoo ay soo buuxiyeen ayaa la yiri dhismayaal yaryar oo markii hore faaruq ahaa iyo goobaha dugsiyada laga dhigan jiray oo dadkaasi loo banneeyey hadda waxaan hoos joognaa ayay tiri bakhaarada tufaaxa ah amaba waddooyinka laamiga ah iyadoo roobab culusna ay si aan caadi lahayn oo kala go' lahayn ay u socdaan ilaa iyo sebteembarna laga cabsi qabo in roobabku ay sii bataan qaar ayaa diiday qorshaha looga rari lahaa dadkaasi meelaha ka baxsan magaalada roobabka durbaba waxa ay geysteen khasaare nafeed ugu yaraan shan qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen roobabkaasi sida qaramada midoobay ee sheegtay dadka markii horeba ka soo cararay khartuum amaba gobolka elgazira iyo in yar oo ka mida oo ka yimid algaderef ayaa waxa ay markaasi u soo cararayeen deegaanadaasi si ay u helaan xataa meel ay seexdaan ama dugsiyo yaryar iyo adeegyo ay ka mid tahay musqulo iyo meelo ay dadkaasi adeegsan karaan maxamed gazibash oo isagu ka tirsan hay-adda plan international ayaa sheegay inay soconayaan dagaaladan in ka badan shan boqol oo maalmood islamarkaasina ay yihiin kuwo sii fidaya oo dhibaato hor la geysanaya masiibadu midba midda kale way ka daran tahay ayuu u sheegay wakaaladda wararkii reuters dowladda iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ku dadaalaya inay kor u qaadaan ka hortegista cudurro ka dilaaci kara biyaha oo ay ku jiraan cudurka daacuunka kan kaneecada iyo sidoo kaleta qandhada oo iyagu dawooyinkooda ayba adag tahay mararka qaarkood in la helo xilli roobaadkan ayaa saameeyey dalka intiisa badan suudaan toddobaadkii horena in ka badan kun guri iyo siddeed boqol oo musqulood ayaa roobabku ay burburiyeen xerada zamzam ee waqooyiga daarfuur oo ka mid ah goobaha dalka ee ay khubaradu sheegeen in laga yaabo inay macluul xoogani ka dhici karto